xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa booqasho ku maraya qayb ka mid afrika shalay waxa uu nairobi kula kulmay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo wasiiro arrimidibadeedyada dalalka igaad kuwaas oo ka harinsaday arrimaha gobolka iyadoo maraykankuna uu lacag ugu yaboohay gargaarka bini'aadanimo ee dadka qaxootiga dhadhaab ku dhaqan ay ka midka yihiin haddaba waxaa arrimahaasi booqashada john kerry iyo yabooha dhaqaale ee lacagta maraykanka uu ku yaboohay dalalka soomaaliya kenyan ka waraystay daa-uud cabdiqaasim salaad xasan oo ah falanqeeye ku sugan gobolka minnesota ee waddanka maraykanka booqashada wasiirka arrimaha dibadda kenya maraykanka waxay runtii kusoo aadda xilli aada iyo aada u muhiimsan xilli aada iyo aada loo baahan yahay in uu si fiican u falanqeeyo meelna la dhigo arrimaha ka taagan siyaasadda ka taagan geeska africa guud ahaan iyo gaar ahaan arrinta suudan iyo arrinta soomaaliya arrinta koonfurta suudan iyo arrinta soomaaliya dalka soomaaliya sidaa la socoti waxaa hadda kusoo beegan doorashooyin baarlamaanka iyo madaxtinimada soomaaliya doorashooyinkaasi oo la filaayo inay bisha octoobar lasoo gabagabeeyo booqshada waxay la tahay wasiirka arrimaha dibadda maraykanka waxay fariin cad ah u diraysaa dhinacyada siyaasadda soomaaliya iyo dowladaha kusayso arrimaha soomaaliya ka mid taha dowladaha jaarka in xasiloonida siyaasadeed ee soomaaliya ay muhiim tahay keliya maaha muhiim soomaaliya ay wuxuu tahay geeska africa iyo caalamka oo dhan in la helo degenaansho siyaasadeed oo kaabiso degenaansho amni iyo horumar dhaqaaleed waa tahay kerry wuxuu ku dhawaaqay in soomaaliya iyo kenya gaar ahaan dhinaca iyo gargaarka bini-aadanimada ay ka taageeri doonaan oo lacago ilaa iyo laba boqol lixdan iyo shan milyan ku dhow ay siinayaan si gargaarkaasi dadka dhibaatada haysata loo gargaaro gaar ahaan qaxootigii soomaaliyeed ee dhadhaab jogay oo qaarkood hore u sheegay inay waddanka isaga noqon doonaan arrimahaasi lacagtaas iyo qarashaadka ay maraykanku hadda ku yaboo hayaan bal markaad sharaxaad ka bixiso sidee bay kaalin uga geysan karaan in dadka qaxootiga dhibaatada haysatay gargaar ku filan loo gaarsiiyo ayna u noqdaan kuwa waddankooda si caadiya isaga laab runtii su-aal aada iyo aada u muhiimsan weeye waxay la tahay dowladda maraykanka weligeeda kaalin hormuud ay ka qayb qaadan jirtay xagga horumarinta adeegyada qaxootiga caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan soomaaliya dalka maraykanka wuxuu goolfidiyey kumaan kun soomaali inay dalkoo dalko dalka maraykanka yimaadaan nolol fiican ay ku helaan darci iyo degenaansho iyo hor iyo horumar xagga caafimaadka waxbarashada iyo shaqada fursadooyin inay la siiyey u fidiyeen taas ayay ka mid tahay doorkii maraykanka ciyaarayo oo weligiisa u ciyaari jiray haddana doorkii ay ciyaarayaan waxaa weeye waa in qaxootiga soomaaliyeed oo kenya jooga in noloshooda la hormariyo inay adeegyada bulshada oo qaxootigaasi la hormariyo xagga waxbarashada caafimaadka iyo kobcinta ilaha dhaqaalaha iyo xagga bulshada iyo in la abuuro jawi u saamaxaya qaxootigaasi nabad oo in ay dalkoodii ay ku noqon karaan iyadoona la cabsigelinaynin iyadoona la caburaynaynin iyadoo noloshooda irkiir la gelinaynin in lagu celiyo dalkooda waxay la tahay dowladda kenyana intaasi culeys bay saareen wayna kala hadleen waxaana muuqata hadda dowladda kenya inay mowqifkii hore wax yar uu iska bedelay oo mowqifkii hore aanay ahayn runta oo ah inay xirayaan hadda wararka ugu dambeeyey oo ka soo yeeraya nairobi waxaa weeye inay inay runtii go-aamiyeen inay aan qaxootiga qasab iyo xoog aana ku celinaynin arrinta noqonayso arrin markii la abuuro jawi saamaxaya
wadanka dib ugu laabtaan ugu dambeyn waa tahay keri dadkula kulmay waxaa ka mid ah wasiir arimidibadeedyada dalalka igaad oo soomaaliyana ay qayb ka tahay bisha soo socotana sida dowladda soomaaliya hore u shaacisay waxa ay rajeynayaan inay markii ugu horreysay muddo muddo muddo dheer kadib ay soomaaliya madaxda dalalka igaad ku jira ay shir ku yeeshaan magaalada muqdisho hore waxaan u ogeen wasiir arimidibadeedyada muqdisho oo kasoo kabanaysa colaado iyo dhibaatooyin in ay martigelisay magaaladaasi wasiir arimidibadeedyada igaad marka shirkaasi magaalada muqdisho la qorsheeyey inuu ka dhaco ee madaxdu ay yeelan doonaan iyo kulanka wasiiran midbadeedyada ay igaad la yeesheen dhigooda kerry inaba mase la xiriirin karayaa ariga shirka ay madaxdu doonayaan inay magaalada muqdisho ku yeeshaan iyo xasiloonida inagoo og in laga yaaba inay ka wada hadleen arrimaha amniga guud ahaan gobolka kulanka ama shirka igad oo dhici doono ama la go-aamiyey inuu ku dhici doono dalka soomaaliya magaalada madaxda muqdisho waa shir aad iyo aad u muhiim wuxuu kusoo aadayaa xilli doorashooyinka dalka ay ku beeganta wuxuu kusoo aadayaa xilli kala guur iyo transition oo hanaanka siyaasada soomaaliyeed transition loo sameynayo marka shirkaasi waa shir aad iyo aad u muhiimsan go-aanada kasoo bixi doona go-aano aad iyo aad u muhiimsan weeye waxay la tahay booqashada wasiirka arrimaha dibadda maraykanka john kerry wuxuu u beegan tahay in runtii wasiirada arrimaha dibadda dalalka jiwaa kala ah soomaaliya in la dhiirigeliyo in la xoojiyo xagga taageerada caalamku u haayo inay taageero buuxda ay siiyaan hanaanka siyaasada soomaaliya in ay lama huraan tahay inay la mideeyo aaraada la qabo oo dowladaha jaarka ay qabaan la mideeyo istaraatiijiyad midaysan la helo xagga taageerada hanaanka siyaasadeed soomaaliya iyo xagga taageerada institutionka ama hay-adaha dowladda soomaaliyeed
daa-uud cabdiqaasim salaad xasan oo ah falanqeeya siyaasadeed ku dhaqan gobolka minnesota waddanka maraykanka ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna iigu warrameeyey